Munaasabadan ay ku qalin jabinayaan arday dhammaysatay cilmiga kombiyuutarka kana aflaxay macadka Deeman ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka macadka, waalidiin, mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Galmudug, macalimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha guud ee macadka Deeman Farxaan Maxamed ayaa ka waramaya tirada ardayda qalin jabisay iyo waxyaabihii ay barteen.
tirada caawa ardayda qalin jabinaysa marmar ka dambaysa waa sii korodhaa waa sii siyaade arday ahaan caawa xafladda waxaa ka qalin jabinaya oo muddadaas soo dhammaystirtay oo hantay ama shuruudihii soo buuxiyey ay ku qalin jabin lahaayeen arday toddobaatan iyo shan arday ah ayaan caawa xafladooda iyo qalin jabintooda aan u fadhinaa waxaan u hambalyaynaynaa ardaydaas muddadii kala duwaneyd ee dadaalka iyo juhdiga ay ku soo wadeen macadku qaybta kombiyuutarka wuxuu bixiyaa buugaag lix buug ah oo baragtikaalkoogu la socdo muddo hal saac iyo wixla jira lagu jiro xiisadii lixda buug asaasi iyo shan buug asaasi iyo photoshop ayuu bixiyaa qaar ka mid a marti sharaftii iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo la wadaagay ardayda qalin jabisay maantay waxaad ku soo aadeen duni laga isticmaalayo tiknolojiyad aqoonteedii la haysto macallimiinku baraysa ay joogaan manhajka duuliga iyo midka tacliinta saraba laga helaayo nasiibkiinna ayaa sidaas noqday inaad ka faa'iidaysataan aaday muhiim u tahay waxaad barateen aas-aaskii wax badan oo intifaac leh oo aad ku intifaaci kartaan oo idinka dhimanayaa jiri doona inaad gaartaan waa rajaynaa waa ogtihiin qofka hadday gacanta ku shaqaysato dalkana waxbay baraysaa anfacaysaa waarikana waxay anfacaysaa nafteedana waxay anfacaysaa laakiin haddii waxbarashadii la bartay meel looga tago saddexdaa way lumayaa naftaadii iyo waalidkii iyo dalka inta waa lumayaa waxaad barateen waa teknolojiyadda adduunka loo wargurdaayo xilliga waxaad barateen godad ka mid ah ama ruuts ka mid ah xididada ka mida it-ga inaad barateen baan kuu boorinayaa inan ka harina haddaad barateen kombyuutarka farsamadiisana inaad barataan waa waxyaalaha aada loogu baahan yahay oo bulshada u baahantay inaad barataan oo inan ka jiifan dufcaddan ayaa dufcaddii afaraad ee ka qalin jibisa macadka dheemantan iyo markii la aasaasay